Beeralayda degmada Doolow ayaa ka cabanaya caqabado soo food saaray dalagyadii ay beerteen kuwaas oo ay ka mid yihiin cudurro ku dhaca beeraha iyo cayayaanka ka cuna dalagyada. Dalagyada ay beerteen ee ay saameynta cudurradu u geysteen ayaa waxaa ka mid ah yaanyada, galleyda, digirta, liinta iyo kuwo kale oo badan kuwaas oo ay qaarkood ay ka galeen cudurro iyo cayayaan. Guddiga beeralayda degmada Doolow Soomaaliya ayaa ka warramaya caqabadaha xilligaani haysto iyagoo codsada in wax laga qabto duruufaha haysta beeralayda.
Muddo dhowr sana afar sano saddex afar sano abaar bay ahayd afar sano biyo baxay ahayd haddana madba midka kale markii laga baxaba dhibaatadeeda wuu la imaanayaa biyobaxadii markii laga baxay oon abuurannay dalaggii aan abuurannay waxaa ku habsaday cudur cudurradaasoo noocyo badan leh gelleyda waa dixiri iyo yaanyada bahal kaloo iska cad oo injir la yidhaahaa jirto marka wax uu gelayninna ma laha hadda gelleydaan iga dambayso waa aragtaa waa ku jiraa gadaashaadan bahalkan koostada a ku taallo waa ku jiraa midigta yaanyadan ku taalluu ku jira wax uu daynhaya ma laha wax badan baan cabannay hay-ad kasto maamul kasto cid kasta oo aqoon iyo awood ahaan ilaaha awood leh nagu dhaanto waa oola cabannay waa weyne marka bahalkan wax naga qabtaa waa weyne daawo waa ku isticmaalnay daawo dhireeddaan kale waa isticmaalnay oo dabiiciga ah waa isticmaalnay mid gacan ku samayda waa isticmaalnay waa bahalkii waa waa soo taagan yahay waa kari weyne waxay markaan taagan tahay in yaambooyinkii laga qaato intaas ayadoo jirta waxaaba kaloo yimid cudur kale oo la yidhaaho ku dhaco basasha ku dhaco oo maxaa magaciisa marooriyow basal dhan ood abuuratay markii la yidhaaha hal la gooyo barida hal hamayn ahay qallali qurruf eberay noqonaysaa marka waa laga cajisay beerihii waxaana muhiimad ahayd in la abuurto beeraha si looga baxo baahida iyo gacan hoorsiga looga baxana muhiim bay ahayd in la abuurto beeraha saa la adlayeed waxaan codsanaynaa cid kasta oo awooda la tacaalidda bahalkaas aqoon iyo daawo in ay wax nagala qabataan yaan codsanaynaa waxaa arrinta aan ka hadlayno oon ka qaylinayna waxaa weeye waa cudurka kaas ku dhacaya beeraha oo meelna aan dhaafaynin sanadkan ninkii mataqaanaa konton kiile boqol kiile basal beeray wuu ka dhex baxay marooriyo waa eber ka dhigay waa cudur weligeennaga aan arag hadda carrada ku cusub ma garanaysaaye sidoo kaleeto nyaanyadii aad loo tacbanayey oo qudaarta magaalada gelaysa ahayd qudaarta subax walba magaalada geli jirta hadday nyaanyo tahay hadday koosto tahay hadday barbarooni tahay hadday mataqaanaa ay salar tahay wixii oo dhan wuu ku habsaday cudurkii baa galay marka waxaan u baahan lahay cid walbo oo arrinta ayadaa wax ka qaban karto hadday aqoon wax oga qaban karaan haddii mataqaanaa awood iyo mataqaanaaye ay nagu caawinayaan inta badan beeralayda soomaaliyeed ayaa caqabado kala kulmo xanuunno ku dhaca beeraha kuwaasoo ay sababaan cayayaan